galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee laanta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa magaalada washington waa galab sabtiya tobanka oktoobar sanadka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo halkan washingtonna waa siddeed yaarownimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar ayaad naga dhegaysan kartaan idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya aniguo jamaal axmed cusmaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha somalilan oo mar kale eedayn u jeediyey dowladda federaalk soomaaliya waxaan u aragnaa inay soomaaliya dhibaato hor leh oo weliba riiq dheeran doonta ka soo socoto dawladdii farmaajo ee laga waayey inay meel shatiigso ee caalamka hor ay u taageeray shantii goboloo dagaal bay ku qaaday shantooda markay dagaal ku qaaday jaarkana dagaal bay ku soo qaadaysaa waa shar soo socdaan u arkayna
waxaad kale oo dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir ee dhinaca maamulka maaliyadda
alxamdulilah dagaalo xoogan oo uu maamulka gobolka banaadir iyo gudoomiyeyaasha degmooyinka ay geliyeen ayagoo kaadsanaya ciidamada ammaanka iyo hay-adaha kalasugidda ayaa waxay ka hortageen tala gurdiyeedyo oo koox adigasa ah ay ku abaabuliyeen asbaab ah waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay in koox ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisin ay ciidanka dowladdu ku leeyihiin degmada daynil ee gobolka banaadir laba ka mid ayay ciidanka dowladdu sheegeen in ay qabteen laba ka mid ah ayay saraakiisha dowladda soomaaliya sheegeen in laga qabtay kooxda al-shabaab iyadoo islamar ahaantaasina kooxdii weerarkaasi soo qaadi laiska xaabiyey sida warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab ayaa weerar gaadmaha ku soo qaaday fadhiisin ciidanka xoogga dalka ay ku lahaayeen degmada dayniile weerarka ayaa lagu soo qaaday fadhiisin ciidanka ay ku lahaayeen deegaanka sakiire ee degmada dayniile ciidanka xoogga dalka ayaa iska caabiya weerarka ka yimid al-shabaab hala saqdii dhexe waxaana halkaasi ay ku qabteen laba ka tirsan al-shabaab oo dhaawac ay soo gaareen taliyaha gurmadka labaiyo tobanka abriil maxamed maxamuud guutaale khataatow oo fadhiisikaasi ku sugnaa ciidamadiisa ayaa gacanta ku dhigay laba ka tirsanaa al-shabaab iyagoo gacan ka helayay ciidanka maamulka degmada dayniile oo halkaasi gurmad ahaan ku gaaray saraakiil ka tirsan kuwa amniga ee maamulka degmada ayaa sheegay in al-shabaab ay doonayeen in weerarkan gaadmo ay kusoo qaadaan fadhiisimaha iyo maamulka degmada balse ciidanka amnigu iskaashan ay ka hortageen kooxda weerarka soo qaaday ka tirsan ururka al-shabaab ayaa la sheegay inay kasoo tilaabeen deegaanka basro iyagoo isticmaalaya doomo sida laga soo xigtay ila ka tirsan kuwa amniga dowladda soomaaliya ayaa weli faahfaahin badan ka bixin weerarkan ay soo qaadeen ururka al-shabaab waxaase la xaqiijin hadda gacanta lagu hayo laba ka tirsan ururka al-shabaab weerarka soo qaaday dhaawacil ay soo gaareen al-shabaab ayaa maalmihii dambe weeraro ku dhifo ka dhaqaaq ka sameynayay goobaha ciidanka ay ku sugan yihiin waxaana muqdisho xilligani ka socda dadaalo lagu doonayo xaqiijinta amniga iyo ka hortaga weerarada al-shabaab cabdulqaadir okey v o a muqdisho
golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa shalay cusboonaysiiyey cunuqabatayntii hubka ee saarnayd soomaaliya waxayna kordhiyeen muddada qaraar qayb ahaan khafiifinayay cunuqabatayntaasi qaraarkan oo tiirsigiisu yahay labo afar sagaal sideed ayaa cusboonaysiiyey cunuqabatayntii hubka ee saarnayd soomaaliya ilaa iyo shan iyo tobanka bisha disembar ee sanadka labada kun iyo labaatanka waxaanay sii geejinaysaa xayiraadii qaramada midoobey ay kusoo rogtay ka ganacsiga dhuxusha soomaaliya qaraarkan ayaa dhinaca kale muddo kordhin u sameeyey go-aan ay qaramada midoobe horey ugu ogolaatay soomaaliya inay soo iibsan karto hubka fudud balse looga baahan yahay inay marka hore kusii wargeliso qaramada midoobe ayna dhowrto shuruudaha ku xusan qaraarkii cunuqabataynta ee soomaaliya lagu soo rogay sanadkii kii ee tirsigiisu ahaa boqol iyo konton iyo kow labayo toban xubnood oo ka mid a shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa ogolaaday qaraarkan cusub iyadoo ay saddex dal oo kala ahaa shiinaha equatorial guinea iyo ruushiya ay ka aamuseen bishii maars ee sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii qaraar urtisigiisu ahaa labo eber sagaal saddex oo ka soo baxay golaha ammaanka ayaa waxaa looga bedelay cunaqabataynta hubka ee soomaaliya iyo weliba hababka loo isticmaalo waxyaabaha la xiriira sanad sahanada military ee la siiyo dowladda soomaaliya waxaana lagu sii xoojiyey cunaqabataynta ka dhanka ah dhinacyada aan dowliga ahayn in muddo ahba dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa u xusul duubaysay in gebi ahaanba laga dulqaado xayiraadda hubka ee saaran dalka si ay cudud ugu hesho la dagaalanka kooxda al-shabaab balse qaramada midoobey ayaa ku adkaysatay in haddii soomaaliya laga qaado cunqabataynta hubka ee saaran uu hubku noqon karo mid faraha ka baxa ama gacanta u gala dhinacyo aan ku habboonayn israel ayaa sheegtay inay duqayn dhinaca cirka oo ka dhana xamaas ay ku qaadeen maantoo sabti marka gaza inkastoo xabajoojin lagu heshiiyey khamiistii milatariga israel ayaa duqeyntaasi ku macneeyey midda ay uga jawaabayeen laba gantaal oo xalay looga soo tuuray dhinaca yomanaka gaza kuwaasoo ku dhacay dhulka ay maamusho israel xabajoojintii khamiistii ayaa timid kadib markii ay xadka gaza iyo israel ay ka dhaceen rabshado uu dhiig ku daatay oo u dhexeeyey kooxaha hubaysan ee filiistiniyiinta ee islaamig jihaad iyo milatariga israel duqeymo oo dhex maray labada dhinac ayaa waxaa ku dhintay soddon iyo afar qof oo filistiiniyiina israa'iil ayaa sheegtay inaysan cidna uga dhiman duqeymihii islaamig jihaad jawaar maxamed oo horey u ahaa oo hore xulafo ula ahaa ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa sabtida maanta ah u sheegay wakaaladda wararka ee a f b inuu ku biirayo tartanka doorasho ee etoobiya ee dhacaya sanadka dambe labada kun iyo labaatanka jawaar ayaa isagoo la hadlayay taageerayaashiisa gobolka minnesota ee dalka maraykanka wuxuu u xaqiijiyey inuu u tartamayo doorashada soo socota jawaar oo gacan weyn ku lahaa kacdoonkii keenay in abi axmed uu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ayaa dhowaanahan bilaabay inuu ka soo horjeesto qaar ka mid a siyaasadaha ra-iisul wasaaraha abi axmed iyo jawaar maxamed ayaa labaduba ka soo jeeda qowmiyadda oromada oo ah tan ugu ballaaran ee dalka etoobiya waxaa la leeyahay kala qaybsanaanta codadka qowmiyaddan ayaa caqabad ku noqon kara rajada ah in ra-iisul wasaare abi axmed oo shan sano oo cusub dib u helo xilka ra-iisul wasaarenimo jawaar oo ku dhashay etoobiya ayaa sheegay inuu iska celin doono dhalashada uu ka haysto dalka maraykanka uuna dib u codsan doono dhalashadiisa dalka etoobiya si ay taasi ugu saamaxdo inuu u ordo kursi xildhibaannimo ee gobolka oromada ama mid federaali ah doorashada etoobiya ayaa lagu wadaa in la qabto bisha mey ee sanadka soo socda
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaas ad ka dhegaysanayseen waa v o a nu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabtaan idinku weyn madaxweynaha somalilan ayaa ku eedeeyey dowladda federaaliga ee soomaaliya inay ka dambeyso khalalaasaha siyaasadeeda ka taagan maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland warbixin arrintan ku saabsan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka soomaaliya in ay ka mas-uul tahay qalalaasaha siyaasadeed iyo nabadgelyo darre ee ka socda qaybo ka mida maamul goboleedka puntland madaxweyne biixi oo ka hadlayey maanta bandhigga caafimaadka ee magaalada hargeysa ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalku ay qalalaase ku waddo maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland horta somalilan dee waxaanu ka midnahay gobolka wixii saamaynaya dhibaato abuur inaanu ka hortagno annaga degenaanshaha iyo iskaashiga wax nooga dayay waxaan u aragnaa inay soomaaliya dhibaato hor leh oo weliba riiq dheeran doonta ka soo socoto dawladdii farmaajo ee laga swaayey inay meesha dejiso ee caalamka hor ay taageereen shantii gobolo dagaal bay ku qaaday shantooda markay dagaal ku qaaday jaarkana dagaal bay ku soo qaadaysaa waa shar soo socdaan u arkayna kismaayay ka dagaalamaysaa garow way ka dagaalamaysaa dhuusamareer bay ka dagaalamaysaa xamar bay ka dagaalamaysaa dee goyska dab bay ku waddaa way soo gubaysaa markaa taasaana ku qaynayna muuse biixi cabdi ayaan weydiiyey maadaama somalilan ay sheegtay in sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ay ka goday soomaaliya inteeda kale sababta uuga hadlayo kala duwanaanshaha siyaasadeed ee ka jira maamul goboleedyada ay somalilan hore u sheegtay inaanay ka mid ahayn dee mayana ee dawlad kasta oo meesheeda dab ka soo socodso in laga qayliya maha gobolku markiis hore nabad iyo waxaa loo socday in dhibaatooyinkii laga saaro dee intii kalena waa dadaalaysaa waa degan tahay laakiin jaarkayga soo gubanaya de maxaanu cabsigu qabanay lan dabka maanta xamar ka dhacay xamar ka dhacay baa maraya garowe garowe dee soo xadkaygii ma dee balaada garowe ku dhaca soo noo soo gaari mayso barwaaqaduna soo gaaraysaa dee markaa waxa la sidaah laga daayo oo nabad dalkaa lagu soo celiyo madaxweyne biixi ayaan weydiiyey inuu dhammaaday iyo halka uu marayo khilaafaadkii dhinaca xuduudaha ku saabsan ee u dhexeeyey maamul goboleedka puntland iyo somalilan waxba nagama dhexeen waxay naga dhexeen xamar dagaalkii ka socday somalilan iyo Ethiopia iyo puntland dhexdooda ee dowladda xamar baa waday cabdiweli gaas baa loo adeegsanaya soo maad garan maantana xitaa isagu wuu soo dhaafayaa masiibada ka socota garoowe wuu soo dhaafinayaana xaggayga u soo talaabinaya taanu ka hortagaynaana waa taa dalku uga baahna dagaalo degenaanshu u baahan yahay geesta kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa wasaaradda caafimaadka iyo howlwadeennadeeda ku ammaanay isagoo ugu baaqay dadka somalilan gaar ahaana dadka reer guraaga hooyooyinka ku sugan deegaannada ka fogfog magaalooyinka waaweyn in adeegyada caafi iyaguna ay ka faa'iidaystaan oo ay iyaga iyo carruurtooduba tagaan xarumaha caafimaad ee loo sameeyey mid waan kuu saxaya somaliland lama aqoonsana nin wala hadduu ku noolo somaliland waa aqoonsay cilaaqaad buul maanta iyo dawladdii aan la lahayna iyadaa iska iman doonta marka cilaaqaad buul maanta lagulaba ahaa oo beri baa xamar bidoodeen baa xanibaada laakiin somalilan ilaahna waa aqoonsan waa u rooye dadkeeduna waa aqoonsan waa isku kalsoon yahay caafimaadka hooyooyinka iyo qoyska waxaan u sheegayna inaynu dhammaanteen baada caafimaadka dawlad iyo shicibba inaynu gutaan inaynu caafimaadkeenu wanaajino maanta warka qura noo sheega waxaa inay carruurteena ku dhalanaysaa nabarrada cudurrada qalqallooca ama dhibaatada inay gacanta tahay waxa u horraysa horta inu wax soo saar beroon oo carruurta duwarkaa nafaqa helo taana waa inaynu dee fahamnaa waxaynu u baahan nahay caafimaadku wuxuu hagaagayaa markay dhaqaalaha dadku hagaagday caafimaadku meel faqa joog ku hagaag maayo qof gaajoonaya caafimaad ma helayo marka waxaanu u baahan nahay ilaan barya waxa nagu siiyaa cidi dadkaynu ku ajitari mayso inaanu tabcanno un intaasaan ku soo koobaya hadalkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee ka soo baxa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi tan iyo intii ay si weyn cirka isugu sii shareertay khilaafaadka u dhexeeya maamul goboleedyada jubbaland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya iyo sidoo kale dhacdooyinkii ugu dembeeyey ee ka dhacay magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland khadar maxamed cakulle v o e hargeysa aad buu mahadsan yahay khadar dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya aanu isku daynay inaan la xiriirno oo ay arrintani eedda muuse biixi ka jawaabaan ay ka gaabsadeen inay arrintaasi ka hadlaan halkaad weli naga dhegaysanaysaanna waa v o a
bilihii u dambeeyey waxaa soo kordhayay rag ka mid a al-shabaab oo ku fashilmayey weerarro ay markii hore la baxsan jireen dhowaan ayay ahayd markii laba dhalinyaro ah oo al-shabaab ka tirsan oo hubaysnaa oo askari ku dilay deegaanka madiina ee magaalada muqdisho askarta dowladdu ay qabteen maantana waxay ciidamada dowladdu qabteen laba ka mida maleeshiyaadka al-shabaab oo weerar ku soo qaaday goob ay ciidamada dowladdu ku sugnaayeen degmada dayniile wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa ammaanka magaalada muqdisho wax ka weydiiyey guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka banaadir ahna kusimaha guddoomiyaha iyo duqa muqdisho ibraahim cumar mahad alla
alxamdulilah dagaalo xoogan oo uu maamulka gobolka banaadir iyo gudoomiyayaasha degmooyinka ay geliyeen ayagoo kaashanaya ciidamada ammaanka iyo hay-adaha alafsugidda ayaa waxay waxay ka hortageen tala dilbiyeedyo oo koox adagaxisaa ay soo abaabuliyeen al-shabaab ah oo dhacdadii ugu dambeysay ay ahayd dhacdadii ka dhacday degmada wainjir oo nin askari ah oo soomaaliyeed boolis ah asigoo gudanaya xerkiisa waajibaadka ah ayay dileen waa lagu guulatay waa lasoo qabtay gacantaa lagu hayaa waxaana la wareegay hay-adaha ammaanka si ay cadaalba loo geeyo marka laga fiiriyo dhinac magaaladu weli wadooyin badan baa kala xiran oo ay dadka iyo gaadiidka dadweynuhu dhib badan ku qabaan maamulka gobolka banaadir maxaa uga qorshaysan arrinta oo cabashadeedu ay soo noqnoqoto oo maalin walba ay ka hadlaan odayaasha iyo dadka magaalada muqdisho ku nool walaada waa su-aal fiican maamulka gobolka banaadir horta runtii waxaan rabaa inaan xuso marka hore shacabka muqdisho inay yihiin shacab sharaf badan adkeysi badan dhibaato badan soo maray oo ay kamid tahay qanaxyo dilal afduubiyo olaa sokeeye laakiin waxaa soo dhow waktigii guusha oo dhibaatada waa laga baxayaa weligeed ma jirayso magaalo kala xiran sababta loo xirana waxay kamid tahay taxajir oo xagga ammaanka ah waana runtii waana loo guulasay wax badan in macnaha la xaqiijiyo ammaanka sidii uu ballan qaaday guddoomiyaha gobolka banaadir ahnaguda magaalada muqdisho cumar filis maanta la magacaabay in xaanka inlan qaado uu xooga saari doono annaga iyo gobolka iyo shacabka gobolka banaadirna waxaan hadda aan xooga saaray xanaanka ammaanka in la xoojiyo kadibna waxaa imaanaysa in macnaha xal laga helo xaanka in la qaado oo dadku ay isu maraan ee magaalada magaalada muqdisho waayadii ugu dambeeyey marka lasoo hadal qaado ee, way fidaysaa dad badan way soo gelayaan waxaa magaalada ku batay ee, xerooyinka isku raranta ah ay dadka barakacyaasha ku nool yihiin ama degan yihiin ma jiraa qorshe maamulka gobolka banaadir uu ku doonayo in ugu yaraan dadka barakacyaasha ah ee- ee roobabka iyo dhibaatooyinka ay jeedka iyo meelaha ee, isku raranta ku haystaan dhul ama guryo ay ku noolaadaan la siiyo oo ay helaan waa og tahay colaad eh, tabarta dhaqaale ee dowladda hadda ka soo baxaysa burbur iyo colaado sokeeye dabcan gobolku wuxuu hayaa culays dowladda soomaaliyeed si ka duwan dowlada kale kulley way jiraan qorsho federaali ah oo dowladda dhexe oo u yaallo arrimaha barakacyaasha laakiin waxaan ku xaqiijinayaa kan gobol ahaan gobolka banaadir ahaan in dhammaan wax kasta oo shacabka gobolka banaadir u baahan yihiin ugu baahan yihiin maamulkooda mas-uuliyadda loo igmayo ka mid ah in aanu qorshuhu ku darsan doono ilaa iyo haddana waxyaabaha aan xooga saaray oo ay kamid tahay a- amniga ugu horeeyo waxyaabahan waxyaabaha eh, nidaamka loo leh insha allah waan gaari doonaa marka gobolka dadkiisa eh, ay helaan dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin haddii noqon lahayd ee waxbarasho caafimaad nadaafad amni dabcan intaas oo dhan tiir u ah ayaa nabadda iyo nolosha gudoomiye maamulka gobolka alla u naxariistay gudoomiyihii hore een, cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow waxaa jiray qorshe uu waday oo ahaa in la shaqaaleysiiyo dhallinyarada jaamacadaha ka baxay ee magaalada muqdisho oo shaqa abuur la sameeyo qaar badan baa markaa la shaqaaleysiiyey intuu noolaa laakiin maalmihii dambe waxaa soo baxaya cabasho ku aadan in dhallinyarada qurbaha ka timid ama dadka qurbaha ka taga iyo kuwa eh, gudaha wax ku bartay aanay fursadaha shaqo ee dowladda u sinayn oo qurba joogta la doorbido Een, eedaha maxaad uga jawaabaysaan wallahi horta dadka soomaaliyeed oo ka qaxay dagaalada sokeeye oo nasiib u helay inay waxbarasho eh, tayale ay soo helaan eh, wadamada ee dibadaha ay tagaan inkasta oo runtii dadka soomaaliyeed ku nool ee gudahana ay dadaaleen oo xaaladihii ay soo maray oo adkaa laftoodii ay u dhabar adeegeen inay wax soo bartaan oo maanta dad oo mutacaliina gudaha iyo dibaddaba ay jiraan oo haddana intooda badan dadka haddana qurbaha aaday ay soo laabanayaan oo wadamada ay ka yimideen ayagoo aqoon ka soo helay runtii marka waxaa moodaa in aqoontaasi looga faa'iidaystay eh, dalka oo la geliyey oo dadkii macnaha eh, eh, dhallaankii yaraa oo soo korayay ay heleen aqoon ka duwan eh, aqoontii hore Eh, runtii eh, gobolka waxaa ugu qorsheysan runtii waa ogtahay eh, gobolkani eh, dad badan ayaa degan oo ku dhow ilaa iyo afar milyan Eh, dadka hadda eh, gobolka ka shaqeeyana waa dad macnaha ge- ilaa iyo saddex saddex kun iyo lix boqol oo macnaha oo qofood ah marka eh, dadka ka yimid qurbaha iyo ku geeliyay gud- gudahaba iskusi ayaan anagu waxaan u fiirinaa eh, macnaha aqoontiisa soceeyo maadaama uu yahay dadkan soomaali ay wada yihiin wax ugu weyn waxaa waaye inuu soomaali yahay iyo inuu yahay qofka qualified oo shaqadan ka bixi kara runtii waxaan sameynay shaqo abuur hay-ad waxaa jira macnaha gobolka ee la soo xiriiray annaga lafteena waxaa isku dayay in- inaan ballaarino shaqada oo aan ugu faa'iideyno dadka soomaaliyada wax soo bartay runtii qofaasna waa lagu jiraa dad badan oo la shaqaalisiiyana waa jiraa oo hadda shaqeeyo waxaana ku tala jiraa inaan shaqaalaha aan sii baadino si macnaha qofka eh, wiilka soomaaliyeed ama gabadha soomaaliyeed ee wax soo bartay ee ka qalgeliye jaamacad ee waxa ay soo barteen waqtiga badan u geliyeen ee ka manaafacadan
aad buu u mahadsan yahay kusimaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ibraahim cumar mahad alle oo u waramayey waryahayaga maxamed colaad xasan haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaana la diyaara jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa toddobaadkan heshiis ku kala sixiday magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya kadib markii labada madaxweyne ee soomaaliya iyo kenya ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo uhuru kenyatta ay ku kulmeen magaaladaasi nairobi labada madaxweyne ayaa isku raacay arrimo ay ka midka yihiin in heer caadi ah lagu soo celiyo xidhiidhka labada dal ee u xumaaday muranka xuduudda badda waxaa sidoo kale ay dhinacyadu sheegeen inay isku raaceen in kenya ay ogolaatay in soomaalida aadaysa dalkaasi ay fiisaha ka qaataan garoonka diwladaha magaalada nairobi halka markii hore ay ka soo qaadan jireen magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta safaaradda kenya ee magaalada muqdisho waxaana bilaami doonaa muddo toddobaad gudaheeda dulimaadyadii tooska ah ee muqdisho iyo nairobi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan oo faahfaahsan ku dhegaysan doontaan oo aanu ku qaadaa dhigi doonaa xildhibaanada baarlamaanka puntland ayaa toddobaadkan waxay guddoomiyaha baarlamaanka puntland u doorteen abwaan cabdirashiid yuusuf jibriil gudoomiyaha cusub ee la doortay ayaa hore uga tirsanaa maamulkii madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli caligaas doorashadiisa ayaa timid toddobaad kadib markii mooshin xilka looga qaaday guddoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland cabdixakiin dhoobo daareed oo sheegay in xilka qaadistiisa sifo sharci daraa loo maray oo aanu aqbalaynin gudoomiyaha cusub abwaan cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa ka hadlay madashii lagu doortay waa maalin ay ii suurto geli karto inaan soo taabto himilooyin badan oo aan higsaday iftiin baa ii muuqda waxaan arkaa midnimo midnimada puntland oo lama taabtaan ah waxaan arkaa dhulka puntland oo aan cadow ku soo dhiiran karin waxaan arkaa shacabka iyo dowladda puntland oo iyaguna isku aragti ah meel uga soo wada jeesta ilaalinta dhowradda sharafta shacabka ee dalka puntland mudanayaal iyo marwooyin anigoo dhowraya dastuurka dowladda puntland shuruucda dalka iyo xhorsaadka golaha ayaan haddana waxaan ku dadaalayaa inaan dulqaad odaytinimo isu celin iyo isu tanaasil ku hoggaamiyo golaha
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil magaalada boosaaso toddobaadkan waxaa ka tagnaa xiisad kadib markii kontaroolka magaalada ay ku dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa puntland iyo maleeshiyaad ka soo horjeeda oo ay weheliyeen qaar ka mid ah ciidamada daraawiishta puntland oo la sheegay inay gaduud ahaayeen odayaal taageersan maleeshiyada ku lugtale iskahorimaadkan ayaa eedeyn u jeediyey dowladda uu hogaamiyo madaxweyne siciid cabdulaahi deni ururka onelf ayaa toddobaadkan doortay guddoomiye cusub kadib doorasho ka dhacday magaalada goday ee gobolka soomaalida cabdiraxmaan sheekh mahdi oo muddo dheer soo ahaa xogayaha arrimaha dibadda ee ururkaasi onelf ayaa noqday guddoomiyaha cusub ee onelf waxaana uu ka guulaystay axmed yaasiin doorashada oo ku dhacday qaab si qarsoodiya ayaa waxaa cabdiraxmaan mahdi uu helay saddex boqol iyo afartan cod halka axmed yaasiinna uu helay laba boqol iyo afartan iyo toddoba cod cabdiraxmaan mahdi waxa uu bedelayaa admiraal maxamed cumar cismaan oo xilkaasi ka fadhiisanaya kadib in ka badan labaatan sano oo uu xilkaasi hayay guddiga khubarada qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa toddobaadkan bixin sanadeedkooda labakunsaaaotobanayotoddobaadkan soo saarin waxa ay ku sheegeen in xiriirka sii xumaanaya ee dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu uu halis dheeraad ah uu ku yahay xasiloonida waddanka soomaaliya warbixinta guddiga ayaa lagu sheegay in xiisadda labada dhinac ay uga sii darayso iskudayada ay dowladda federaaliga ay ku doonayso inay ku hagto natiijooyinka ka soo baxaya hanaanka doorashooyinka maamul goboleedyada sida jubbaland puntland iyo sidoo kale doorashadii maamulka koonfur galbeed go-aanka dowladda soomaaliya ay ku xirtay musharax mukhtaar ruub oo abuumansuur ka hor doorashada koonfur galbeed ayaa warbixintu waxa ay sheegtay inuu dhaliyey dibadbax ballaaran oo ka dhacay magaalada baydhaba bishii diseembar ee sanadkii dibadbaxyadaasi ayaa intii ay socdeen ciidamada ammaanka dowladda federaaliga iyo kuwa koonfur galbeed waxa ay dileen shan iyo toban qof oo shacaba sida warbixinta lagu sheegay warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in doorashada koonfur galbeed ay hareeyeen eedeymo ku saabsan laaluush iyadoo xildhibaanada maamulka uu midkiiba helay lacag u dhexaysa labaatan kun ilaa iyo soddon kun oo dolarka maraykanka si ay u doortaan musharax ay dowladda doorbidaysay waa tahay dhegeystayaal aynu ku soo laabano toddobaadkan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa magaalada nairobi waxa uu heshiis kula gaaray dhigiisa dalka kenya uhuru kenyatta kadib markii labada madaxweyne ay kulan ku yeesheen magaalada nairobi waxyaabaha dhinacyadu ay ku heshiiyeen waxaa ka mid ah in dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee soomaaliya kenya oo xumaaday kadib markii soomaaliya ay ku adkaysatay inaanay kasoo laabanaynin dacwadii badda ee maxkamadda i c j ee horgeysay labada hogaamiye ayaa si wadajira u sheegay in muwaadiniinta soomaaliyeed ay fiisaa dalkugalka ka qaadan karaan garoomada magaalada nairobi iyo in dulimaadyadii tooska ee muqdisho iyo nairobi ay caadi u bilowdaan lana joojiyo dulimaadyadii wajeer mari jiray oo hadda iyo wixii ka dambeeyey muddo toddobaad gudaheeda haddaba si aan arrimahan wax badan uga ogaano ayaan toddobaadkan waxaan khadka telefoonka kula xiriiray oo aan warays la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya ku sugan
waxay ka war hadleen xiriirka labada dan iyo labada ummadood oo walaalaha ah waxayna ku heshiiyeen in xiriirku loo soo celiyo sidii hore uu ahaa intii aan gumogumooda waayahan jirtay aysan bilaabmin gaar ahaan muddo asbuuc gudaheeda diyaaradaha soomaaliya ka imaanaya xamar ka imaanaya ay toos nairobi u yimaadaan oo wajar aysan soo marin in dadka soomaaliyeed sida uu dhigay madaxweyne uhuru ay biisaha nairobi aeroboortkeeda ay ka qaataan oo aysan safaaradaha soo marin waxyaabahaas ugu waaweynaa iyo in labadu waxay aada u tilmaameen xiriirka labada dal ka dhexeeya isu jireenka ah sida labada isu kaalmeeyeen madaxweyneheenna wuxuu u mahadnaqay dowladda xukuumadda kenya iyo shacabka kenya iyo madaxweynaha kenya intaba sida kenya ay ay uga qayb qaateen sugidda nabadgelyada iyo amniga soomaalida waxaana lagu heshiiyey in xiriirka labada dal oo walaalahahi uusan maaragtay safgarawaa marmar dhacaa inuusan wax u dhimin uusan kala dibin dadka soomaaliyeed iyo dadka kenya waa gartay kenya dabcan waxbay tabanaysay oo go-aanada markay gaaraysay in diiradihii tooska la joojiyo in maxaa la yidhaahdaa fiisooyinka dalkugalka ay heli jireen madaxda qaar ama dadka diblomaasiyiinta ee dowladda shaqeeya iyaduna ay hakisay oo ay tiri waa in laga qaata muqdisho waxa intuba ay ku andacoonayeen in soomaaliya ay kala soo laabato dacwaddii badda oo dad badanna hadda ay aada u hadalhayaan marka maxaa lagu qanciyay kenya oo ay soomaaliya aqbashay baddii kayskii badda yiilay badduu jiraya madaxweyneheenuna wuu si cad buu u tilmaamay in aysan arrinta badda khilaafka badda ku saabsan oo maxkamadda jiraayo uusan xiriirka labada dal uusan xumaynin iyadoo arrintaa la og yahay ayaa lagu heshiiyey in labada dal xiriirkoodu uu caadi noqdo garanaysa kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaasi aynu kusoo gabagabaynana tan iyo kulan dambe nabadgelyo waa tahay galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna dhambaalka ugu horreeya waxaa diraya dadka kale ah xaliimo maxamed cabdulle faadumo cali siyaad laylo cabdi shariif iyo shaadiye cabdi shariif iyo raxme cabdishariif iyo sakariye cabdishariif iyo suldaan oo cabdulqaadir maxamed abshir siciid qaasim cabdulaahi maxamed sheekh cusmaan maxamuud maxamed cabdulle iyo faadumo cusmaan cumar iyo sawda cabdi nuur iyo samsam cabdinuur iyo cabdifataax maxamed siyaad cali iyo nimco cabdulaahi iyo cali ibraahim wuxuu ku magac dheeryahay cali akram iyo muxyidiin maxamed xasan dhammaan dadkan waxay kala joogaan finland sweden soomaaliya iyo kenya waxaanay tahaniyad dhalasho u dirayaan jamaal cabdulqaadir maxamed iyo marwadiisa aamine cabdi shariif oo uu wiil ugu dhashay jimcihii ay bishu ahayd kowda bisha novembar sanadka laba kun sagaaliyo tobanka waddanka finland gaar ahaan magaalada helesinki waxaan leenahay bay yidhaahdeen adeer eedo soo barbaaroo noqo kii anfaca diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa aamiin aamin waxaa dhambaalkan uu noogu yimid xuseen maxamed barre iyo guuleed maxamed barre cabdiqani maxamed barre mahdi maxamed barre saciid maxamed barre zahre maxamed barre iyo khatra maxamed barre iyo sucaado maxamed barre hooyo maryam axmed qaarey iyo cabdiqaadir cabdulaahi ciise iyo nasteexa cabdulaahi ciise iyo keenaan cabdulaahi ciise farxiya cabdulaahi ciise iyo xaliimo cabdulaahi ciise iyo maxamuud cabdulaahi ciise shukri cabdulaahi ciise iyo faadumo cabdulaahi ciise habaryar aamine cali axmed iyo sucaad cabdulaahi axmed qaarey hooyo nuuro deriye shaaciye hooyo xaawo deriye shaaciye iyo hooyo timiro deriye shaaciye iyo hooyo kaaho deriye shaaciye iyo hooyo xaasan deriye shaaciye dadkaasi waxa ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan cabdiraxmaan cabdulaahi ciise iyo shukri maxamed barre oo aqalgalkoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin ee barheeda kala siiyo owlaad kheyr qabta anigan aamin ayaan raacinaya heesta ugu horreysa ee barnaamijkan ibraahim hadaad bal raacisiin heesta ugu horreysa ee aan caasha dhegeystayaashan u soo qabanayno waa dorraato waxaa wadajir ugu luqaynayaa cabdulaahi cumar xarago iyo kasi
xaja
amba kama dambayne dabkii cashaquud
waa tahay mar kale hayaan dhinacii dhambaallada ku leexanaynaa dhambaalkan waa tahniyada dhalasho oo farxad la ayacwaan looga soo dhigay ugu horreynna waxaan salaamaynaa baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka caasha iyo daandure waan idinka guddoonnay marka xiga bay yidhahdeen waxaan hambaliyo dhalasho diraya dadka kale ah xaliimo maxamed cabdulle faadumo cali siyaad iyo laylo cabdi shariif iyo shaadiye cabdi shariif iyo sidoo kale raxmo cabdi shariif iyo sakariye cabdi shariif suldaano cabdulqaadir maxamed abshir siciid qaasim iyo cabdulaahi maxamed sheekh cusmaan iyo maxamuud maxamed cabdulle waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira sawda waa faadimo cismaan cumar iyo sawda cabdi nuur iyo cismaan cabdinuur iyo cabdifataax maxamed siyaad cali iyo naciimo cabdulaahi cali ibraahim cali akram iyo muxyidiin maxamed xasan waxay dhammaantood kala joogaan finland sweden u k dalka suudaan soomaaliya kenya iyo uganda waxaanay tahniyad dhalasho u dirayaan jamaal cabdulqaadir maxamed iyo marwadiisa aamine cabdi shariif oo uu wiil ugu dhashay kowdii bisha novembar sanadka wadanka finland wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi cismaan jamaal mardhow baan akhriyey mar kalena way igu soo noqotay dhambaal isagoo kale ah waxaan leenaha bay yidhaahdeen eedo adeer soo barbaaroo noqo kii anfaca diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa wax wanaagsan u tara aamin dhambaalkana waxaa unagu yimid fanaanka saalax qaasim naaji doctor xasan maxamed xaaji dusos iyo mucow xuseen xasan iyo cumar raage boqore hooyo ubax geesey iyo abaayo naciimo cabdulaahi iyo nadiifo xuseen iyo aabecad barokow iyo ciise maxamed yaaqow canab xasan maxamed iyo hooyo yasmiin abuukar cali waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay hambalyo kal iyo laaba ay gaarsiiyaan sabriin cabdulaahi iyo xasan axmed oo ku aqalgala bay yidhaahdeen magaalada iskulustuna ee dalka sweden waxaana ay dadkaasi badanku joogaan dalka sweden magaalada catrinholm waxaana ay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabana ee baheydan kala siiyo waa tahay dhinaca heesaha barnaamijkan dhegeystayaasha ugu hayno haddaan mar kale milicsanaan ibraahino waxaan dhegeystayaasha u haynaa heesta halkudhageedu yahay dhalandhool waxaa ku luuqeynaya fanaanka bashiir ibraahim cabdi
aduu ummani ku dhacay dhibicdu marbahii kuu dadaa adu soontiiba dhigay neeftaadu marbaa tishaa dhibicdu marbahii kuu dadaa adu soontiiba dhigay neeftaadu marbaa tishaa adoo dhalandol ku jiray marbada cashaqee hataa bawaqa afkayga furan niyaduwayga dhaabuho bawaqa afkayga furan iyaduwaygaadhaabo miduu eebbahay dhammaa door salaanta aslo quruxiyo dhaxalgalkeed ku dheeh tilmaamaye Thank you.
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna dhambaalka ugu horreeya waxaa diraya dadka kale ah xaliimo maxamed cabdulle faadumo cali siyaad laylo cabdi shariif iyo shaadiye cabdi shariif iyo raxme cabdishariif iyo sakariya cabdishariif iyo suldaano cabdulqaadir maxamed abshir siciid qaasim cabdulaahi maxamed sheekh cusmaan maxamuud maxamed cabdulle iyo faadumo cusmaan cumar iyo sawda cabdi nuur iyo samsam cabdinuur iyo cabdifataax maxamed siyaad cali iyo nimco cabdulaahi iyo cali ibraahim wuxuu ku magac dheeryahay cali akram iyo muxyidiin maxamed xasan dhammaan dadkan waxay kala joogaan finland sweden soomaaliya iyo kenya waxaanay tahniyad dhalasho u dirayaan jamaal cabdulqaadir maxamed iyo marwadiisa aamine cabdi shariif oo uu wiil ugu dhashay jimcihii ay bishu ahayd kowda bisha nofembar sanadka laba kun sagaal iyo tobanka waddanka finland gaar ahaan magaalada helsinki waxaan leenahay bay yidhaahdeen adeer eedo soo barbaaroo noqo kii anfaca diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa aamiin aamin waxaa dhambaalkan uu noogu yimid xuseen maxamed barre iyo guuleed maxamed barre cabdiqani maxamed barre mahdi maxamed barre siciid maxamed barre zahre maxamed barre iyo khatra maxamed barre iyo sucaado maxamed barre hooyo maryam axmed qaarey iyo cabdiqaadir cabdulaahi ciise iyo nasteexa cabdulaahi ciise iyo keynaan cabdulaahi ciise farxiya cabdulaahi ciise iyo xaliimo cabdulaahi ciise iyo maxamuud cabdulaahi ciise shukri cabdulaahi ciise iyo faadumo cabdulaahi ciise habaryar aamine cali axmed iyo sucaad cabdulaahi axmed qaarey hooyo nuuro deriye shaaciye hooyo xaawo deriye shaaciye iyo hooyo timiro deriye shaaciye iyo hooyo kaaho deriye shaaciye iyo hooyo xaasan deriye shaaciye dadkaasi waxa ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan cabdiraxmaan cabdulaahi ciise iyo shukri maxamed barre oo aqalgalkoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin ee banayda kala siiyo owlaad kheyr qabta anigan aamin ayaan raacinaya heesta ugu horreysa ee barnaamijkan ibraahim hadaad bal raacisid heesta ugu horreysa ee aan caasha dhegeystayaashan u soo qabanayno waa dorraato waxaa wadajir ugu luqaynayaa cabdulaahi cumar xarago iyo kesi
xaje inta maqday dahab la muudiyey daraadey daraadey daraadey daraadey maxaa ku gadhi daraadey daraadey daraadey daraadey maxaa ku gadhi marka doonta degayso dadka saaran dusheeda marka doonta degayso dadka saaran dusheeda naxdinu isla dersaane amba kama dambayne dabkii cashaqa amba kama dambayne dabkii cashaqu maku gubay maku gubay maku gubay amba kama dambayne dabkii cashaqu amba kama dambayne dabkii cashaqa maku gubay maku gubay maku gubay maku gubay maku gubay damaqday dahab la muudiyey dalaaday dalaaday
waa tahay mar kale ayaan dhinacii dhambaalada ah ku leexanaynaa dhambaalkan waa tahniyada dhalasho farxadla ayaa ciwaan looga soo dhigay ugu horreynna waxaan salaamaynaa baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka caasho iyo daandure waan idinka guddoonnay marka xiga ba yidhahdeen waxaan hambaliyo dhalasho diraya dadka kale ah xaliimo maxamed cabdulle faadumo cali siyaad iyo laylo cabdi shariif iyo shaadiya cabdi shariif iyo sidoo kale raxmo cabdi shariif iyo sakariya cabdishariif suldaano cabdulqaadir maxamed abshir siciid qaasim iyo cabdulaahi maxamed sheekh cusmaan iyo maxamuud maxamed cabdulle waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira sawda waa faadimo cismaan cumar iyo sawda cabdi nuur iyo cismaan cabdinuur iyo cabdifataax maxamed siyaad cali iyo naciimo cabdulaahi cali ibraahim cali akram iyo muxyidiin maxamed xasan waxay dhammaantood kala joogaan finland sweden u k dalka suudan soomaaliya kenya iyo uganda waxaanay tahniyad dhalasho u dirayaan jamaal cabdulqaadir maxamed iyo marwadiisa aamine cabdi shariif oo wiil ugu dhashay kowdii bisha nofembar sanadka waddanka finland wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi cismaan jamaal mardhow baan akhriyey mar kalena way igu soo noqotay dhambaal isagoo kale ah waxaan leenahay bay idhaahdeen eedo adeer soo barbaaro noqo kii anfaca diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa wax wanaagsan u tara aamin dhambaalkana waxaa u nagu yimid fanaanka saalax qaasim naaji doctor xasan maxamed xaaji dusos iyo macow xuseen xasan iyo cumar raage boqore hooyo ubax geesay iyo abaayo naciimo cabdulaahi iyo nadiifo xuseen iyo aabe cadde barakow iyo ciise maxamed yaaqow canab xasan maxamed iyo hooyo yasmiin abuukar cali waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay hambalyo kal iyo laaba ay gaarsiiyaan sabriin cabdulaahi iyo xasan axmed oo ku aqalgala bay yidhaahdeen magaalada iskulustuna ee dalka sweden waxaana ay dadkaasi badanku joogaan dalka sweden magaalada catrin hall waxaana ay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabana eebbaheedan kala siiyo waa tahay dhinaca heesaha barnaamijkan dhegeystayaasha ugu hayno haddaan mar kale milicsanaan ibraahino waxaan dhegeystayaasha u haynaa heesta halkudhageedu yahay dhalandhool waxaa ku luuqeynaya fanaanka bashiir ibraahim cabdi
adoo oo mani ku dhacay dhibicdu marbay kuu dadaa adu so'ontiiba dhigay deeftaadu marbaa tishaa aduu oo mani ku dhacay dhibicdu marbay kuu dadaa adu so'ontiiba dhigay deeftaadu marbaa tishaa adoo dhalandol ku jiray marbada cashaqee hataa bawaqa afkayga furan niyadu wayga dhaabo adoo dhalandol ku jiray marbada cashaqee hataa bawaqa afkayga furan niyadu wayga dhaabo miduu eebbahay dhammaa door salaanta asmo quruxiyo dhaxalgalkeed ku dheeh tilmaamaye mahal gacalnimo ifraax waqtan kugu dhaygata ku dhiibate jacay dhankahaaga maxaan ka firi dhanka hambahal gacalnimo ifraax waqtan kugu dhaygata ku dhiibate jacay dhankahaaga maxaan ka firi dhanka adoo xidigaagu dhacay dayaxa marbuu ku dhashaa adoo safar dhiban ku helay dhimana marbaa tashaa adoo xidigaagu dhacay dayaxa marbuu ku dhashaa adoo safar dhiban ku helay dhimana marbaa tashaa wada cashaqee hataado dhawaqa afkayga furan niyadu wayga dhabo adoog dhalan golku jiray marbada cashaqee hataado dhawaqa afkayga furan niyadu wayga dhabo miduu eebbahay dhammaan dhowr sanaanta asku uruxiyo dhaxalgalkeed kudheeh tilmaamay
waa tahay heesta dhalandhool iyo bashiir ibraahim ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada dhambaalkan waxauu naga soo gaaray shukri xasan cabdi iyo daahir muuse iyo khaalid cabdulaahi maciid iyo waxay idhahdeen cabdiqaadir maxamuud maalin ilka casi loo yaqaano iyo istanbuul cabdi maxamuud iyo xaawakiin xasan iyo bilaal xasan dhammaan reer xaaji ciise oo kala jooga dunida dacladeeda iyo dhammaan reer xasan xaayow dalal ka tirsan dunida waxaanay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan cabdifataax xasan xaayow iyo ruun xaaji ciise oo ku aqalgalay magaalada london ee u k waxayna u rajeynayaan inay noqdaan kuwii isku waara ee bana uu kala siiyo oo owlaad kheyr qabta dhambaalkan soo qabanayana waa mid gaaban intaadan heesta kala soo qaban ibraahino waxa uu naga soo gaaray shukri xasan cabdi daahir muuse qaalid cabdulle maciid iyo cabdulqaadir maxamuud macalin waxa uu ku magac dheeryahay ilka case iyo istanbuul cabdi maxamuud xaawakiin xasan bilan xasan dhammaan reer xaaji ciise oo kala jooga dunida dacaladeeda oo dhan baa la yidhi iyo dhammaan reer xasan xaayow iyagana kala jooga dunida daafaheeda kala duwan waxay hambaliyo iyo bogaadana u dirayaan iyagoo isku duuban cabdifataax xasan xaayow iyo ruun xaaji ciise oo dhowaan ku aqalgalay magaalada london ee dalka britain waxaan u rajaynaynaa bay idhaahdeen inay noqdaan labadii isku waara nolol raaxa leh kuna guulaystaa safarka ay wada galeen waa tahay annaguna waxaanu u raacinaynaa aamiin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray cabdisalaam ibraahim maxamed cabdisalaam cato iyo adeer qalbi maxamed kays iyo cusmaan xaaji ibraahim ugaaska iyo ilhaan cabduqaadir cabdulaahi honest abdi axmed maxamed sayd cali
waa tahay wakhti ayaa noo saamix waayey inaan barnaamijkaasi idiin dhammaystirno barnaamijkii hambalyada ayuu ahaa ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim inala socodsiinayeen wuxuuna gabagabo u ahaa idaacaddii galabnimo oo ay halkan si wada jir idinkala socodsiinayeen jamaal iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saaristana bashiir abikar taniyo kulanti dambe nabadgelyo